subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo jawaab kulul ka bixiyay hadal kasoo yeereeyay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mareykanka kula kulmay kulana kula qaatay jaaliyadda soomaalida dalkaasi mareykanka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda jubbaland kulan la qaatay ama kulan kula qaatay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe oo ka wad hadlay arrimaha ku saabsan soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle akhbaaraadka caalamkan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka mareykanka oo digni adag u diray ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo fisan madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo xalay kulan ah la qaatay cuqaasha waxgaradka waayeelka iyo madax dhaqmeedyada gobolka togdheer soo nadhaweeyey tallaabooyinka asxaabta mucaaradka ay ku aqbaleen inay markaasi guddiga diiwaangelinta ay u gudbiyaan dukumentiyadooda madaxweynaha ayaa markaasi safar shaqo ku jooga magaalada burco ayaana waxauu xalay kulan la qaatay ama la yeeshay odayaasha gobolkaas togdheer kulanka madaxweynaha iyo waxaa markaas waxgaradka reer tugdheer ayaa diradda lagu saarayay isxog wareysi xaaladaha guud midka gobolka waxayna madaxa dhaqameedka madaxweynaha ugu mahadceliyeen waxqabadka ballaaran ee xukuumaddiisa oo ka hirgeliyeen gobolka togdheer iyo deegaanada hoos yimaada iyadoon markaasi xukuumadda dalbatay inay si markaasi sii laba jibaaraan mashaariicda mar uu ka hadlayay madaxweynaha maamulka muuse bihi cabdi madaxweynaha maamulkaasi arrimaha ku saabsana soomaaliya hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi hadalkaasi ka jawaabay asigoona markaasi ahaa in somalilan aysan ka go-i karin soomaaliya xilligan waxuuna markaas ku tilmaamay hadalkaasi inuu yahay mid weli sii abuuraya kicinta iyo sidoo kaleenta naceybka dadka ah kasoo jeeda koonfurta waasuu hadalku dhigay muuse bihi cabdi ay u qabaan dadka ruuqooyiga muuse bihi cabdi oo ka hadlaya arrintaasina waxauu yiri galabta intii gelikii dambe xalay magaalada washington o dhan waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markii uu hadlay saddex qodob somalilan gaar buu la hadlay somalilan wuxuu ihi marka koowaad somalilan waxaan u sheegaya inaanaan ogolayn ogolaan doonina somalilan madax bannaan oo goonisu taagta badheedh waad dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa koob iyo sagaashankii ereyga ah waara la israaciyo midna laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaalgelaynaa wax kastoo soo dhaweynaya somalilan inay xor noqoto goon istaagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kalago xadkii ingiriiska iyo talyaaniguna ina qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baaic mushtara ama dowladdu siinayaan in aniga la isoo mariyo waanu saxeexaya waan siinaya si ay isaga noolaadaan waa dhegeysan doontaa qodobka koowaad ereyga a somalilan ogolaan maayo xorriyaddeeda madax banaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta soo la soo noqoshada somalilan gobonnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska lix iyo labaatankii juun oo afrika o dhan ay kala siman tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somalilan soomaaliyadii talyaaniga julaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tale ay soo gooyeen somalilan shacabkoodu hadba madaxdii joogtaan ay wakiil ka ahayd cidna labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kumana riixi karaan oo aan ahayn go-aanka somalilan sidaa darteed idinkoo idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inayla joogtay male qaranka somalilan magaalada burcaan caawa joogo oo intiina hadda aad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midowguu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimo inta gaar isula taago iyadoo la isu dheeyahay taana
kaasi waxaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu markaas ku sugan yahay dalka mareykanka waxa uu ka jawaabay hadalkii dhowaan kasoo yeeray dowlad goboleedka puntland kaas oo diidmo uu ugu muujiyaan arrimaha shadaal baarista soomaaliya madaxweynaha oo hadalkan ka jeediyey kulan uu la qaatay jaariyadda soomaalida dalkaasi mareykanka ee ku sugan ayaa sheegay in markii madaxda soomaalida ay horey u qaadeen arrimo la xiriira horumarka soomaaliya ay jiraan dad dagaal adag kala hor imaanaya hase yeeshee u baahan tahay sabar xoogan wuxuu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in geesinimo la muujo oo aan la cabsan taas ayna qeyb ka tahay mushkiladda soomaaliya ee xilligan heese dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca siyaasadda ah sidoo kale madaxweynaha wuxuu sheegay in soomaaliya ay ku badan tahay diidmo la xiriirta arrimaha shidaal baarista balse dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in wax kasta oo dalka fursad u ah in markaasi la furo si looga faa'iidaysto
inaan idiin sheego horta number one dalka iyo jacaylkiisa iyo dadka jacaylkiisa weli aada iyo aada idinkugu weyn wax aada iyo aada raalli looga noqdo lagu farxo waayo ilmahana in ay sida lagu soo ilmahana in guryaha joogan in sida lagu rabaahideeyo oo dalka iyo dadka iyo inay bartaan duruufaha dalka ka jira ee aan saamaxaynin caruurtii in dalka la keeno oo ay fasaxyada yimaadaan iyo si ay u bartaan muxuu ahay dhaqankii iyo habnololeedkii dadkooda waa duruufo jira laakiin ilaahay inankiis way dhammaanayaan duruufahaas waana ka gudbaynaa mardhow haddii alla yiraan waxaan rabaa oon ka mahad celinayaa mar walbana aan sheegaa doorka qurbajoogta soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay leeyihiin muhiimadda ay haddana sii leeyihiin kuwa gaar ahaan maraykanka ku nool meel kasta ha ka deganaadeyna dalkan dal soomaaliya strategically muhiim u ah waaye saaxiib waaye wax badanna soomaaliya la soo qabtay haddana u heelan inuu wax badan oo kale la qabto dadka dowladda maraykanka iyo dhaqanka maraykanka ee ka jiran dalkan fahamsan muddo la soo noolaay ku dhex noolaay idinka waay waxaan rabaa marka inaad horta danjirayaal safiiro muxuu aha safiir cali shariif iyo inta la joogta leh maahane inaad dhammaantiin horta soomaaliya safiiro dibadda ugu maqan oo dalkan u jooga inaad tihiin citizenisaad tihiin codaa leedihiin influence aad leedihiin dad badanaa muxuu ahaay idinka rajo idinku xiraya laakiin markaadan caruursanayn idinka markaadan midaysnayn idinka waa wax weyn ma qaban kartaan laakiin markaad midowdaan jaaliyad rasmi aad noqotaan qofku qofku aragtidiisa iyo fikirkiisa uu leeyahay hadduu dimuqraadi yahay hadduu republican yahay iyo hadduu midnaba ahayn laakiin the common factor oo naga wada dhexeeya soomaalinimada ah inaan ku midaysannaha rabno marka horta taas waa dardaaran guud si gaara markaa usoo noqdo soomaaliya maanta duruufo gaaray ku sugan tahay crossroads yacni waddo oo waxay taagan tahay dhowr waddo meel ay isu goyso waddadii maanta ay qaadaane muddo kale kusii maqnaa doonta haddana inay ka soo noqoto oo ay crossroadkii haddana ay soo gaarto marka dhammaanteen waxaan u taagannaha inaan ka shaqayno waddadii saxda aheyd oo aanay dib uga soo noqo lahayn hore ugu sii fogaan lahayd soomaaliya inay qaado baahiyaha soomaaliya ka jira walaalayaal waa badan yihiin haddaan aan liis garayna aan dhahno aad iyo aad ayaa liisku u dheeraanaya laakiin waxa muhiimka waxay tahay waa kuwee kuwa prioritiga ah waa kuwee kuwa haddii la xalliyo kuwo badan oo kaleoo mushaakilaad iyo culayso oo jiray ay automatically xalismayaan
madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu kaasay dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaba ayaa kulan la qaatay wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobey danjire james suan kulanka ayaa aada looga hadlayay xaaladaha guud ee dalka arrimaha amniga gaar ahaan howlgallada lagula jiro al-shabaab ee ka socda deegaanada hirshabelle ee markaasi deegaanada kale ee dalka waxaa markaasi iyo sidoo kalenta arrimaha la xiriira gurmadka abaaraha waxayna markaas muhiimada la siiyey in sare loo qaado markaas mashaariicda horumarineed ee deegaanada markaas hirshabeelle madaxweynaha ayaana ugu mahadceliyay danjiraha kulanka markaas isla qaateen iyo waxyaabaha markaas horsaminta ulah dhinacyadu ay isla meeldhigeen dhinaca kale haddii aan eegno madaxweynaha maamulka jubbalandna waxa uu weli kusugan yahay magaalada muqdisho wuxuuna markaas ka bilaabay kulamada kala duwan uu la qaadanayo xildhibaanada markaas kasoo jeeda dowlad goboleedka jubbaland ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya markaasi ay ku jiraan madaxweynaha maamulka hirshabelle waa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa waxa uu markaas xalay kulan casharaf ah la qaatay xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay jubbaland iyo qaar kamid ah xubnaha xukuumadda kumatala dowladda maamulkaasi jubbaland kulanka ayaa waxaa markaasi kala warqaasho iyo dardegeyn uu madaxweynaha la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee jubbaland oo ku matala dowladda federaalk ee soomaaliya kulankan ayaa laga hadlayay sidii xildhibaanada iyo xubnaha kale ee jubbaland ee ku matala dowladda federaalk ay ugu soo noqon lahaayeen deegaanada islamarkaana ay u gurgir lahaayeen dadaalada socodka dadaalada socda iyo howlgallada dhowaan bilaabanaya ee lagu soo afjarayo al-shabaab madaxweynaha ayaa xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kalaba ku casumay kulanka wadatashiga ah oo ay bartamaha markaasi bisha soo socota ka dhacaya jubbaland islamarkaana lagu eegi doono dadaalada mirdhalka ay howlgallada markaasi lagula dagaalamayo al-shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waa raadi xadalsan magaalada muqdisho mareykanka wuxu uu digniin u diray ruushka madaxweynaha dalkaasi mareykanka joe biden ayaa u digay ruushka markaas in uu faragelin iyo sidoo kaleetu ku sameeya arrimaha la xiriira dalkaasi mareykanka iyo howlgallada markaasi ruushka uu kusii labajibaarayo dagaalka ukrain uu kula jiro mareykanka iyo ruushka ayaa hanjawaado kala duwan hawada isku marinayay maalmihii lasoo dhaafay oo ku aadan dagaalka ruushka uu ku hayo dalkaasi ukrain oo weli markaasi socda warkiis waxnimana waa naga inta aad kala socoteen raadiha dalsan ee magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel